Guddigan ayaa horay u sheegay in waxa keenay xiritaanka suuqa uu yahay cadaadis aan yarayn oo ganacsatada uga imaanaya ciidamada bi'eysta dowladda federaalka iyo wasaaradda maaliyadda waxay ganacsatadu sheegeen in cabashadooda ay u gudbiyeen dowladda federaalka islamarkaana jirin cid weli xalisay marka laga yimaado ballanqaadyo afka baarkii ah oo uu qaadayo aadan madoobe oo ah guddoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk oo ganacsatada u sheegay in arrintooda la xalin doono guddiga ayaa ugu dambayn fiidnimadii xalay ganacsatada ku wargeliyey in dib loo furayo suuqa waxayna yidhaahdeen
annagoo ka wakiila midowda ganacsatada gobolka banaadir waxaan ka codsanaynaa ganacsatada kale ee gobolka banaadir ee aan matalno sidaasna berri aan suuqii ku furno insha allahu tacaala waxaan ka codsanaynaa ganacsatada intaas inay qaataan suuqyadii berri ay dib u furaan haddaba xirnaanshaha suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn soomaaliya ayaa ah mid soo noqnoqday waxaana ganacsatadu ay mar walba u xidhan goobahooda ganacsi cabashooyin ku aadan canshuuraadka tirabeelka ah ee ay dowladda federaalk ku soo rogto taasoo keenta inay iridaha isugu dhuftaan xarumahooda islamarkaana hakad ku keenta sii furnaanshaha ganacsigooda